haddaba hadalka somalilan ee dagaalka laasacaanooda waxaa ka jawaabay maamul goboleedka puntland oo iyaguna maanta soo saaray war-saxaafadeed waa kan wariyahayaga nuux muuse birjeeb oo inoo soo koobaya war-saxaafadeeda ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland war-saxaafadeedka puntland ay kasoo saartay dagaalka ka soconaya laascaanood oo ka kooban ilaa shan qodob ayay ku yidhaahdeen puntland waxaa iyadoo ka duuleysa dagaalka gumaadka ah ee ay maamulka somalilan ka wado magaalada laascaanood soo saartay qodobadan kow dowladda puntland waxay cambaaraynaysaa xasuuqa ay ciidamada maamulka somalilan ka wadaan magaalada laascaano iyo deegaanada hoos yimaada waana nasiib darro ayay yidhaahdeen in maamulka somalilan ku tilmaamaan shacabka magaalada laascaano iyo hogaankooda dhaqanka inay yihiin argagixiso labo dowladda puntland waxay caddaynaysaa inaysan qayb ka ahayn dagaalka ka socda magaalada laascaanood uuna yahay dagaal dadka shacabka ah ee reer laascaanood ay isaga difaacayaan gumaadka ay ku hayaan bay yidhahdeen ciidamada somalilan ee muddada shan iyo tobanka sano ahayd ku haysta shacabka magaalada laascaanood caburin dilal qorshaysan xarig iyo tacadiye kaleba si qori caaridiisa ay ugu qasbaan rabitaankooda goonigoosadka ah una hor istaagaan midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed saddex dowladda puntland sidii ay horeba u sheegtay waxa ay soo dhoweyneysaa in dadka deegaanka oo ay hogaaminayaan ismada dhaqanka ay aayahooda ka tashadaan afar dowladda puntland waxa ay magacaabaysaa guddi dadka deegaanka kala shaqeeya gurmadka iyo taakulaynta arrimaha bini-aadanimada sidoo kale dowladda puntland waxa ay hay-adaha caalamiga ahi ugu yeereysaa inay gacan ka geystaan sidii gargaar deg deg ahi loo gaarsiin lahaa dadka ku barakacay dagaalka magaalada laascaanood iyo kuwa dhaawacmayba qodobka ugu dambeeya ee shanaad ayaa lagu yidhi waxaa maamulka somalilan ugu baaqeenaa inay si deg deg ahi u joojiyaan gumaadka ay dadka shacabka ahi ku hayso kalana baxdo ciidankeeda lascaanood iyo deegaanada kale ee gobolka nuux muuse birjeeb v o a garowe